ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhacay meelo kala duwan kuwaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaan ku horumarno ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay xalay weeraro culus ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ah ay ku leeyihiin magaalooyinka buuloburti halgan janaale owdheegle iyo bariireh oo ka wada tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha hoose hoganka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalooyinkaasi iyo meelaha ka baxsan wararkii ugu dambeeyay saaka kusoo dhacay idaacadda alfurqan ayaa sheegaya in diyaarada ay kusoo degeen xerooyinka ciidamada etoobiya iyo kuwa jabuuti ee degmooyinka halgan iyo buuloburti halkaas oo ay ka qaadeen askarta shisheeyaha kaga waxyeeloobay dagaaladaasi dagaalka lagu qaaday halgan waxa uu ku soo beegmay xilli ciidamada halkaa joog ah ay yihiin kuwa iskhilaafsan horeyna halkaa ugu dagaalamay iyagoo u kala baxay laba dhinac markii ay saameyn ku yeelatay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo dowladda dhexe ee ka socda waddanka etoobiya shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada yugandha ay ku leeyihiin deegaanka mashalay oo dhacaduleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka lafooleh oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ayaa laga helayaa tafaasiil wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaray ayaa sheegaya in dagaaladaasi lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dhaawacyada askarta ayaa ah kuwa aad u liita oo lala tacaalayo dhinaca shabeellaha dhexe wararka inaga soo gaarayana waxa ay sheegayaan in xalay ciidanka shabaabulmujaahidiin madaafiic culus ay ku garaaceen saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin ceelbaraf oo dhacda gobolka shabeellaha dhexe waxaa la xaqiijiyey ilaa iyo afar madaafiic ah inay ku hoobatay gudaha xerada waxaana halkaasi ku gubtay teendhooyin sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo mas-uul ah wararku waxaa intaa ku darayaan in madaafiicdaasi ay ka dhasheen khasaarooyin nafeed oo soo gaaray ciidamada burundi ee ku go'doonsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo marar badan lagu laayay haddaan eegnano gobolka bari ciidamada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay qarax xoogan la eegteen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo marayay inta u dhexaysa af urur iyo magaalada boosaaso ee gobolka bari gaariga ayaa bas beelay waxaana halkaa ku dhaawacmay afar askari iyadoo suurtagal ay tahay in khasaaruhu intaa ka badan yahay ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa goobta yimid waxaana ay daabuleen ciidamada halkaa kaga waxyeeloobay af urur iyo boosaaso inta udhexaysana waxaa ka howlgala ciidamo xoogan oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin marar badan horey waxaay u qaadeen weeraro ka dhana ciidamada puntland oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hanti uu soo gaaray puntland dhanka kale markii ugu horeysay waxaa tafaasiil laga helayaa howlgal ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka milxo oo ah deegaan hoostaga degmada laasqori ee gobolka sanaag ciidanka shabaabulmujaahidiin oo halkaa isku fidiyay ayaa ku guulaystay in ay gacanta ku dhigaan lix nin kuwaas oo deegaanka soo gelin jiray maandooriyaha khamriga dadka deegaanka ayaa la sheegay in ay aad u soo dhoweeyeen howlgalkan iyagoo horey kaga cabanayay dhibaatooyin ay kala kulmeen khamriga raggaasi ay soo gelinayeen deegaanka kuwaasi oo ay ku fasahadinayeen bulshada ku nool deegaanka milxo oo hoostaga degmada laasqore ee gobolka sanaag lixda nin ayaa la sheegayaa in weli ay ku jiraan gacanta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maalmihii lasoo dhaafay deegaano hoostaga degmada laasqore ee gobolka sanaag waxa ay mujaahidiintu ka wadeen howlgallo ay ku baacsanayaan dadka ka ganacsada maandooriyaha khamriga